gabdhaha barta kuliyada ganacsiga ee ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ayaa waxa ay ka hadleen horumarada ganacsi ay ka qayb qaadan karaan gabdhaha ku nool jowhar iyagoo sheegay in inta badan ay hablaha ka qayb qaataan horumarada ganacsi ee deegaanada hirshabelle waxayna gabdhahani sheegeen in dumarka ay sameystaan wacyigelino ku aadan sidii dumarka soomaaliyeed khaasatan kuwa ku nool jowhar ay kor u qaadi lahaayeen xirfadooda ganacsi qaar ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada jowhar oo raadiyo isnay la hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in door horumarineed ay kaga qayb qaataan horu socodka ganacsiga hablaha ku nool magaalada jowhar waxay ugu qayb qaadan karaan hami ay iika leeyihiin horta inay lahaadaan inay ganacsi samaystaano qofka inuu horta uu horeyna qofka waa inuu hami ku yeeshtaa qofka hadduu hami ku leeyahay hore u usac karaa wuu samay karaa maho teeda kale dad badan way jiraan hadda hamigaas lahaa oo inay ganacsi sameeyaan way buuxaan way sameeyeen maho ganacsiga qofka horeen qof waxaa jiro hami le hami qof walba hamiyuu leeyahay wax walba inuu qabsado jecel marka aadi ahaan hadday kuugu jirto hami waxa oo ganacsi dadaa hami waxbarasho ku jiraan dadaa hami oo ganacsi ku jiraan dadaa hami wax kasta ku jiraan marka way badan yihiin hamiyaasha marka haddaa hamigaaga uu yahay inaa ganacsi sameyso oo niyadaada aa ku dhisato inaa ganacsi sameyso waa sameyn kartaa mo hataa hablaha oo suuqa yaanyada ku gale oo ku gado kalento hamiya ku yeeshtee mo inay suuqaas yaanyo ku gadaan weyna ka miro dhaliyaan way sameynayaan hadda dad badan inta badan suuqa hadaa hadda adig ka doontid ragma ku arkaysid oo hablaha aa ku gadaano marka hablahaas oo ku gadayaano waxay ku keeneen hamigooda ay ku lahaayeen inay sameeyaan oo ay ku jeclaysteen marka hadaad hami u leedahay inaa ganacsi sameyso waad sameyn kartaa oo ka hor istaagi karin oo ku dhihi karin hamigaas hadaa leedahay ha sameynin marka ani ahaan hadaa leedahay hamigaas waxaan ku dhihi lahay inaa oo ka miro dhalisid oo ka sameysid inaa ganacsi sameyso a ahaato suuq inaa yaami ku geda a ahaato inaa dukaan sameysid a ahaato inaa ganacsi weyn oo waxyaalaha samee aad sameysid hami kasto wax walba oo ahaa karaa moo suuq uubiyahe marka hadaa leedahay waa sameyn kartaa moo maahan dad waxaa jiro dhalinyaro ah oo oo hadda waxaa jiro magaciisa hami oo badan leh dadka hadda oo ganacsiyaasha waaweyn sameeyo kaleento dad waxaa jira oo islamarkii ku bilaabeen dad waxaa jira oo adeega yaryar kasoo bilaabo kuwa soo bilaabo oo soo bateen oo kor usoo kacay halaas maxay maxay ku gaareen dadaalkooda iyo hami ay ku lahaayeen inay ganacsi sameeyaan marka hadaa oo ganacsigaaga oo kuwa kasoo bilaabid hoos inaa hor usii kacda maahan inaa meeshaadii fadhisid dad waxaa jira oo meeshoodii fadhinin oo kasii mari dhaliyo sii sameeyey oo hamigii sii dadaaliy wax walba marba wuxuu kusoo siyaadiyey oo usii weynaada maho islana muxuu ahay yar yaryarootig kuwa wax yar kasoo bilaabo maho intaas waxaa ulahay hami kuwa guriga horta inaa kor laga dhiso wasoo dumaamo hoos wanaagsan ama waxaa wax adi u wanaagsan dumarka waay midaadi kaleentana ee ganacsiga waxawaaye waxyaabaha ee dumarka ugu badan yihiin waxaa kamid ah inay ayaga yihiin dadka ugu fudfudud ee yihiin siday ku hormari karaan dumarka waxay ku hormari karaan inay ayaga isku duubnaadaan dumarka inay wacyigelin sameystaan ayaga dumarka qaar kamid a dumarka ee isku imaadaan tusaale fikradaasoo ah sideen ku hormari kartaa ku hormari karnaa ganacsigeena dumarka soomaaliyeed ayaa waxa ay inta badan ka qayb qaataan horumarada ganacsi waxaana suuqyada magaalada jowhar ka shaqeeya inta badan dumar si ay u maareeyaan nolosha caruurtooda iyo qoyska ay markaasi kasoo jeedaan